الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد أن رسالة أما كتاب كير الثلاثة الأصول أما أصول الثلاثة أيا متن سنة بالأمية وحا كتاب كألفي الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب أود شيء كن إيا بقول إيا شن يتبنكي هجردة geeriyoodayna kun iyo laba boqol iyo lixdii in la tacriifiyo waa uu ka macrifaysan yahay waxaynu toos u gudagelaynaa biidni illaahi tacaala kelimaadka uu qoray sheekhu jasahu allahu khayran waxa uu ku bilaabay kitaabka bismi illaahi araxmaani araxiim iclam waxaad ogsoonaataa raximaka allaahu ilaahay ha kuu naxariistee annahu arrimin iyo shaaniye yajibu calayna korkeenna inay waajib inagu tahay tacallumu in la barto arbaci masaa'ila afar masalo inaad si wanaagsan u barataa inay waajib tahay aluulaa ta koobaad alcilmu weeye athaaniyatu ta labaad alcamalu bihi cilmigaa in lagu camal falo athaalithatu ta saddexaadna addacwatu ilayhi waa in loo baaqo cilmigii aad barateed ku camal fashay in dadka la gaadhsiiyo ta afraadna waa alsabru cala aladaa fiihi sabirka in lagu sabro dhibaatada kugu soo gaadhi doonta cilmiga ugu horeeya ayuu sii kala saaroo wa huwa cilmigaasi macrifatu waa in la aqoonsado allah ilaahay in la aqoonsado wa macrifatu nebiyihi nebiga ilaahay soo dirayna inaad aqoon u yeelato wa macrifatu diin alislaam diinta islaamkana biladillati daliil inaad ku barato markaasuu intaasuu daliilinaya wuxuu leeyahay ودليل قوله تعالى وحاو دليلا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سورة داس أو دليلة أفرتا قضب إلهي بوحكو بلا بيقدار والعصر عصرقا يسبن كان كدارت أما حلقا عصر بان كدارت إن الإنسان جواب القسم كوا كاسه إنسان عد الله يدهضا la fii khusrin khasaare ay ku wada sugan yihin ila aladiina kuwii marka laga reebo aamanuu iimaanka la yimi wa camiluu saalixaati camal wanaagsan sameeyey eed watawaasow isgaarhsiiyey isku dardaarmay bilxaqi xaqa isgaarhsiiyey watawaasow iskula dardaarmay bisabr qaala shaaficiyu raximahu llahu tacaala low maa anzala allahu haddii ilaahay aanu soo dejin lahayn xujatan xujo haddaanu soo dejin lahayn calaa khalqihi khalqigiisaba haddaanu deliilba iyo xujo u soo dejinnin ilaa haadihi suura suuraddan mooyaane lakafathum way kaafiilay suuraddaasi khalqiga oo dhan ayay ka hirqan lahaayoo ka dhergi lahaa wa qaala albukhaari raximahu llahu tacaala baabu waxa u baab yahay baabkani alcilmu cilmi in la yeesho iyo aqoonbaa qabla ka horaysa alqowli inaad qowl ku dhowaaqdo waalcamal iyo inaad camal samaysaba ودليل وحو دليل قوله تعالى فاعلم علم أياله أنه لا إله إلا حق لقو عابدائنا نجر إلا الله ألم ويه واستغفر دم داف ويديثو لدنبك دنبي قاقر فبدأ وحو كبلابي إلهي با كبلابي بالعلم أقوم بكبلابي قبل انت أن لقارين القول هذا انت أن لقارين والعمل عمل انت أن لقارين أيو كبلابي أن kelimaadka aynu macnaynay iyo kitaabka inta inoo harsanba waxay ka warramayaan uun mowduuc aad iyo aada u muhiima waa mowduuce waa mowduuca tawxiid waa tawxiidka waa mowduuca almowduucaat waxa la yidhaahdo mawaadiicda laga hadlaye diinta ilaahay waa ka ugu horeeya ee ugu sita mawaadiicda kaloo dhanna ay hoos yimaadaan waa caqiidada asmaa fara badan buu leeyahy mowduuca tawxiid aliimaan alcaqiida usuul diinna waa la ydhahda usuul diin diinta asalkeeda iyo jiriddeeda waxaa kaloo la yidhaahdaa assunna alshariica waa la yidhaah magacyada faraha badan buu leeyahy waa cilmigan ilaahay subxaana wa tacaala maxaad ka aaminaysa malaa'igta maxaad ka aaminaysa nebiyada maxaad ka aaminaysa kutubta maxaad ka aaminaysa allaama msl axmed maalinta qiyaame iyo qadarka lixdii arkaan oo la faahfaahiyey weeye caqiidada iyo tawxiidku intaasoo kitaabbaa ka hadlo oo lixdaa ka bixi maayaan laakiin waxaa lagu sii darayaa lixdaa inaad aaminto aaminaad go'an oo aan shaki lahayn waa asalkaba iimaanku ma aqbalo labaclabac ma aqbalo shaki ma aqbalo kala saaritaan waa haddii shakiba soo galo u baxaya iimaanka waxaa la yidhahdaa waa inuu isu bedelaa kalcilmi adaruuri cilmiga daruuriga yaqiinigaa sidiisa waa inuu noqdaa muxuu yahay cilmiga daruuriga ahi alcilm adaruuri waxaa la yidhaahdaa cilmiga aad ku gaadho lixda dareemo miduun shaygaad dhadhamiso macaan iyo qadhaadh haddii khalqigu isu wada yimaadaan lagu dhahdo malabkii aad dhadhamisay ma ahayn macaan waa qadhaadh nin kastoo baliiqoo aftahan isu yimaado lagugu qanciyo qadhaadh weeye waa dacar dacartan la ydhaa waa waa macaanoo waa malab dhag u dhigi maysid waayo dee carabkaa baan ku gaadhay gacantaad ku taabatay dabkiina kuluyey barafkiina waad qabowyaa taabata haddii lagu dhaha hadhow waa isbedeleno dabkiina waxaa la yidhi dabow qabow noqo barafoonoo kulayl noqo ma dhegaysanaysid waayo oo waxaad ku gaadhay lams waxaad urisaa kadaalik waxaad aragtaa waa la mid waxaad maqashaa waa nooca sida aan lagaaga dhaqaajinayn shaygaa ayay caqiidadan la rabaa inay caynkaa noqoto si aad heerkaa u gaadhana maxaad u baahantay inaad in badan lagugu celceliyo oo waxaad dareemi karaysaa tawxiidka iyo caqiidadu maalin baataan kuu sheegay uma baahna waa tii sanad hore laguu sheegay uma baahna tikraar buu baahanya ku celcelin wuxuu baahan yahay qofka in lagu raarido ninba intay ku gaadho hadday toban shub tahay hadday labaatan shub tahay hadday ka badan tahayba waayo rasuulka sala allahu caleyh wasalam cid ka aftahansanayd ma jirto cid ummadda xaq uga aqoon badanna ma jirto cid wanaagga kala jecelna ma jirto saddexaa arrimood saddexaa arrimood waxyaalaha hor istaaga inaad wax fahanto maxaa ka mid a cawaa'iqda fahanka hor istaagta maxaa ka mid a qofka kuu sheegaya oo aan waxaan aad u aqoon ugu lahayn kow iyo wuu yaqaanaaye gudbintaa ka xun uma gudbin garanaayo iyo wuu garanayaa waanu gudbin garanayaaye kulamama doonayo waa xaasid kulama rabo wuxuu isleeya in yarunu sheego inta badan la hadh haddii saddexaa mid jirto wixii laguma gaadhsiinayo ilaahay saddexdaba rasuulkeena sala allahu caleyh wasalam waa ka badbaadiyey aclamu nnaasi birabbi ilaahay isagaa ugu aqoon badanaya diinta cid ka fasaaxo badnayd isagaa odhan jiray ana afsaxu man nadaqa bidaad cid daad ku hadasho carabi ku hadasha anaa ugu fasaaxo badan waanu inala rabaa laqad jaakum laqad laqad jaakum rasuulu min anfusikum casiizun calayhi maa canitum xariisun calaykum bilmu'miniina ra'uufu raxiim isagoo aqoon badan oo aftahana oo inala doonaya ayaa haddana wuxuu sheegayay tawxiidka imise sano ya cumriga nebiga sala allahu alayh waaalih wasalam waxaa loo qaybiyaa alcumr alcaadi iyo alcumr annabowi cumriga da'diisii caadiga ahayd iyo da'dii nebinimo da'diisa caadigii maxay ahayd marka la ysku daro saddex iyo lixdan sannadood waxaa laga jaraa intuu nebiga ahaa oo ah saddex iyo labaatan sannadood saddex iyo labaatan sanuu nebi ahaa afartan ka horreeyana nebi ma ahayn saddex iyo labaatankuu nebiga ahaa ee ilaahay subxaana wa tacaala soo diray diinta lagu soo dejiyey way kala qaybsanayaduna waxay u kala qaybsanayd laba qaybood ma si isleeg ba u qaybsanayd ma si isdheer haye dhallinyarada in badan baa dhigateen si isdheer teebaa badan almarxala almakiya marxaladda maka waa saddex iyo toban sannadood marxaladda madiinena waa toban saddex iyo tobankii maka muxuu qabanayay lagama hadlaynin cibaadaad axkaam lagama hadlayn akhlaaq waxaa awoodda la saarayey tawxiidka iyo caqiidada yaa ayuha annaas quluu laa ilaaha ila allahu tuflixu haddayna markaa maalin iyo gelin iyo laba cisho la sheego laydha khalaas tawxiidka waa ka dheragna caqiidadii maaha haddii lagu weydiyo laydha maxaad caqiida u dhiganaysaa ma caqiidada kaa khalkhashayna kitaab caqiida ah anuusa awsitunina arka wuxuu gu idhi ma caqiidadii ma khalkhal baa galay maxaad ka akhriyaysa waxaan ku idhi ooma marka khalkhalku kaa galon baad qaadata khalkhal baaba galaybe hee goormaad kitaab qaadan marka maxaa caqiida loo dhiganaya waa la isweydiin karaa maxaa caqiida loo dhiganaya saddex arrimood baa loo dhigtaa intii horeed haysay inaad ta'kiidiso ha waad ta'kiidinaysaa waad xoojinaysaa intaadii hore ee aad nafs- ee qalbigaa ku jirtay ayaad cagaha dhulka udhigaysa aad xoojinaysa aad keenaysa waaye ta labaad alistisaada inaad siyaasato in horoonaad haynin ayaad siyaasanaysaayo ama deliil ha noqoto ama tafaasiil hoose ha noqotee waad kororsanaysaa waa ta labaad ta saddexaadna shubuhaadka ku soo aroori kara iyo su-aalaha lagaa weydiinayana jawaabteeda aad u diyaarsanaysa ilaa waa lagu weydiin karaa waxaa ku weydiin kara qof xaqdoona iyo mid xujadoona xaqdoonku waa maxay wuxuu leeyahay waxaan doonayaa diintan aad ku qanacdaye bali qanci waa xaqdoonkaas in la qanciyo u baahan yahi midna waa xujadoon oo wuxuu doonaya adiga kugu jiqsiiyo adiga uu goldaloolada dadka tuso kaana waxaad kaga difaaci kartaa inaad cilmi fiican u leedahay caqiidadaada cilmi wacan inaad u leedahay waayo way dhacday way dhacdayoo ninbaa wuxuu sheegay lubnaan ayay jaamacad ka furteen maraykanku boqol iyo dhowr iyo toban sannadood ka hor kun iyo siddeed boqol iyo xoogaygii dabeetana waxay ku yidhaahdeen ardaydii qur-aankiinuba wuxuu sheegaa tawxiid ma sheegee laba ilaah buu sheegaa rabu lmashriqayni wa rabu lmaqribayn qur-aankii baaba laba rabbi sheegee maxaad doonaysaa haye waa qur-aanka ayuu deliishanayaa in xaggaa tiraahdo ii maaha sidaa dee ka- kaa wadi mayso jawaab baa lagaa sugaya jawaab baa lagaa sugayaa maxaad kaga jawaabaysaa ya haye cilmi baad kaga jawaabi kartaa hataa mashriqeynku waa labada ee cadceedo labada meelood ee ka soo kala baxda gugiina meel bay ka soo baxdaa jilaalkiina meel bay ka soo baxdaa meel ay ka dhacdana way leedahay meel kale ay ka dhacday xilliga jilaalkana way leedahay rabbiguna waa taakiid wa ilaahukum e ilaahun waaxid aayadaha qaar waa mutlaq qaarna waa muqayad cilmi baad kaga kaga hadli kartaa laakiin aad tiraa may wariga gaalow qur-aankayga afka ka daa ya ma noqonayso waa in markaa aad cilmigaad ku waajihlayd waxaad ogaataan way bartaan si la yaab leh u bartaan waxay u bartaan iyagoo gaalo ah ayuu xadiidka baranaya uu tafsiirka baranaya uu fiqiga baranaya oo taariikhda baranaya bel iska dahay nin gaala ayaaba wuxuu sameeyey kitaab xadiiska nebiga oo dhan qaamuus u ah waana gaal qaamuusya waaweyn weeyaan ee xadiis oo dhan ku yaallo kaasi hadduu ku yimaado baray buu galbeed kaaga dhigaya uu kala jeedinaya waana gaal jaamacadaha ee ee, faransiiska iyo qaarkood iyo maraykanka iyo ingiriiska diintaa lagu dhigtaa qaar yaa kuu dhigaya tafsiirka gaal baa kuu dhigaya suu ku odhanaya aayad heblaayo soo saar sheekh hebel wuxuu ka yidhi arrintaana sheekh hebel wuxuu yidhi aanad odhanin adigu islaam muxuu u baranayaa inuu qalloociyo kugu qalloociyo adiga wax kale u baran maayo ila wuxuu u garanaya meel buu ka qalloocinayaa xaggeed ka toosin marka haddaad garanayso waa toosin kartaa haddii kale miyaa ma toosin marka in aad loo barto oo aad loo dhuuxaa waa shay muhiima wey ummadduna caqiidadu hadday u hagaagto waxa kaloo dhan u hagaagaya waayo waa halkuu rasuulku ku abbaaray sala allahu caleyh wasalam lan yuslixa haadihi alumma ilaa bima salaxa bihi awaluha ummaddan xaggeedii hore wixii lagu hagaajiyey ama intay dambena lagu hagaajin karaa haddaad wax kale ku daydo tiraahdo xagga dhaqaale ay ka khariban yihiin dhaqaalaha loo kobciyo maya waddooyinkaa ka xune waddooyinkaa loo hagaajiyo maya caafimaadadii cusbitaallada naga liita ee ee ha- qalab ha loo keeno maya halkii ka bugto waa la garanayaa waa tawxiidkii caqiidada wixii dama miya way hagaagaysa marka sheekhu wuxuu sameeyey risaalo yaro kooban oo aad u qiimo badan insha allah iyada ayaynu dhowr habeen biidni illahi tacaala kusoo koobi doonaa wuxuu ku bilaabay bismi illaahi araxmaani araxiim bacdu waa isticaana bacdu waa isticaana ismi illaahina waa magacii ilaahay marka maxay noqonaysaa astaciinu isma allaahi waxaan caawimo weydiisanaya oon kaashanaya magaca ilaahay allah ilaahay magaciisa allah waxa weeyaan ma mushtaq baa mise waa jaamid jaamid macnaheedu waxa weeyaan magac sidiisaa u yaalla mise waa mid meel laga soo gooyey qowlka xoogga badan waxa weeyaan inay tahay mushtaq waxaa laga keenay min alaha yalahu ilaahatan fa huwa ilaah oo macnaheedu tahay maxay min cabada alaha bimacnaa cabada allah macnaheedu markaa maxay noqonaysaa almacbuud allah maxay noqonaysaa almacbuud alraxmaani alraxiim marka culimmada islaamku waxay isweydiiyaan horta bisinku waa aayad qur'aana bisinku waa aayad qur'aana suuradaha qur-aanka oo dhanna waa lagu bilaabaa haddaanad ku bilaabinna marka suurad keliya laga reebo maad akhriyin marka suurad keliya marka laga reebo suurati tawba ama baraa'a marka laga reebo waxa weeyaan way wada leeyihin suuraddaa maxaa looga reebay suuraddaa maxay bilaabisi ku noqotay iyada mid sheeka soomaaliya way iska jirtaayo soomaalidu qaabkay u noolaayeen unbay qur-aankiina moodeeno innaga waxaa naloogu sheekayn jiray qur-aankaa arooray qur-aanka ayaa arooray dabeetana laba laba bisilley suurad la idhaahdo ayaa soo weerartayoo waran bay seeta xoog bay kaga qaaday suuraddan waa qaabka soomaalidu u noolaayeen iyagaa is weerari jira oo waran iskaga qaadi jiro o isdhici jirayoo qur-aankiina waxay u qaateen hee inay suuradba suurad dhacayso subxaana allah maya taa waynu fahmaynaa laakiin suuraddan maxaa bilaabisin ka dhigay culamada qaar waxay idhahdaan cadaab iyo ciqaabka munaafiqiintay ka hadashaayo biskuna waa naxariis sidaa awgeed waa laga daayey oo carabi markaa goodiga warqad goodiyo hanjabaad markaad qorayso dee naxariis baa xood ka ilaalinaysa ila waad hanjabaysaabe haddaad naxariis ku bilowdo ka warran adoo hanjabaya waxa weeyaan hanjabaaddaadii way jilcaysaa hanjabaaddaadii way jilcaysaa sidaa waa la yidhi si kalena culimmadu way yidhaahdaanoo suuradda anfaal iyo tawba isku mawduuc bay ka hadlaan rasuulkuna sala allahu alay slam isagaa hagi jiray saxaabada wuxuu odhan jiray aayaddan qaada suuratu hiblaaye dhiga labadaas suuradood taasu way dhammaatay joojiya taada kala bilaaba marka isagoo labadii suuradood laba meelood bay ku kala qornaayeen iyadaan tan bisin loo samaynin buu geeriyooday hadhow markii la qorayey baa culimadu saxaabadu waxay idhaahdeen bisin ma u samayna haddaynu u samayna waxaynu khilaafnay rasuulku amarina ma siina u sameeya waayo suurad ma iskaga dhignaa haddaynu hal suurad iskaga dhignana iyana waynu khilaafnay maxaa saxan sidaa uu kaga tegey ee in lagaga tago sidaasaa lagaga tegayaa waxaana lagu bilaabay acuudu billahi min ashaydaani arajiim suuradda iyada haddaad qur-aanka hore u soo wadayna uma baahnid bay wada aamusaysaa uun wallahu bikulli shayin caliim markaa soo dhammaysa anfaal waxaad oranaysaa un baraa'atu min allahi wa rasuulih haddaad bilaabaysana waxaad ku bilaabaysaa acuudu billahi min ashaydaani arajiim bisinku waxaa rasuulku sala allahu alay wasalam uu tilmaamay xadiis marka laysu geegeeyo xasan noqonaya kullu amrin diibaalin laa yubda'u fiihi bibismi illaahi fahuwa abtar arrin kastoo muhiima oo bisin lagu bilaabi waayaa waa dabagoos waa arrin kala dhiman oo aan dhammaystirnayn weeye bisinkuna sidaynu tilmaanay waa ayad qur-aan ka mid a faatixada oo kale waa rukni qur-aanka salaada ka mid a rukni rugni haddaad ka tagtan maxaanu naqaanaa salaaddaada xukma jiraan weeyi haddaad rugniga bisinkiisii ka tagtana ya rugniga bisinkiisii haddaad ka tagto ma rugnigii mamad akhrinba waayo waa sabci almahaani waalqur'aani alcadiim waa toddoba aayadood bisinkuna waa aayad ka mid a sidaa awgeed qofku hadduu faatixada isagoo akhriya bisinka akhri waayo ma uu akhriyin faatixo laakiin qadiyadda ka sii dambaysaa waa qadiyad fiqiya ma hoos baa loo dhigaya ma kor baa loo qaaday waa qadiyad fiqiya rasuulku sala allahu aleyh wasalam wuxuu wuu siraysan jiray hoos buu akhri jiray abubakarna saasuu yeeli jiray cumarna saasuu yeeli jiray laakiin culamada islaamka qaar ba waxay ku teliyeen markaad bii-ad joogto dad aan aqoon lahayn oo aan diinta aada u garanayn waxa weeyaan dee waa salaadaabay ka bixi amaba waxa wey hubkay kuu soo gurane bisinka kor u qaad intaad barayso hadday aqoon leeyi inay diin garanayaanna hoos aga dhigo oo alxamdulilah ka bilow bismi illaahi waa garannay alraxmaan iyo alraxiim alraxmaan laba macnaa la siiyaa alraxmaan allihii naxariistiisa adduunyo ay gaal iyo islaamba gaadheen naxariistu ay waasic tahay alraxiimu allaha naxariistiisa aakhiro ay mu'miniinta ku gaartay wa kaana bilmuminiina raxiimaa wa kaana bilmuminiina raxmaana lama odhan muminiintay gaar ku tahay markaa waa raxmaddii waasac ahaydee cid walba gaadhaysa jiriyeys iyo naxariista gaarkae ee naxariista gaarka ah ee ku gaaraayo muslimiinta ku gaara macnaha kale waxa weeyaan macnaha aynu sheegnay waxaa ka soo horjeeda macno kale odhanaya labadu waxa weeyaan waa ay kala duwan yihin midna waa asifa midna waa alficil kaasaa kasii fiican macnaha in la yidhaahdo araxmaan waxa weeyaan waa sifadii sifada naxariista ee joogtada ah ilaahay isagaa leh xataa markuu cadaabayo xataa markuu cadaabayo waa raxmaan raxiimna waa ficilkii markuu fulinayo masalan qof waxaa la odhanayaa hebel waa nin dul badan waa nin dulqaad leh cidiba kama cadhaysin halkaas u fadhiyaa marka sifada dulqaadku way ku duugantay oo ku aasantay miyay ka muuqataa iminka kama muuqato waa sifo uu iska leeyey marka la yar qujaqujeeye laga xanaajiyo u xanaaqi waayana ee wa- waxa uu la soo baxay maxay sifatu lxilmi dulqaad hebel waa nin deeqsiya markiisu isagoo waxba bixinay sifada deeqsinimadu rasmi u leeyahy marka wax la weydiiyu bixinayana ee waa ficilkii marka araxmaan waa sifada rasmiga ilaahay inu naxariis leeyahay waliba mi'ata raxma boqor naxariisood inuu leeyahay midun buu inoo soo daadejiyey midaasaa la ysugu wada naxaa oo la ysugu wada debcaa oo la ysugu diirdebcaa oo dadku isugu dhi- maarata isugu dhibirsanaadaan sagaal iyo sagaashanna wuxuu la hadhay ee, cidda uu karaamaynayo maalinta qiyaame arraxiimna waxa weeyaan waa ficilkii sheekhu wuxuu ku bilaabay iclam ogsoonow raximaka allaahu ilaahay ha kuu naxariistay waxaad ogsoonaataa annahu yajibu calaynaa inay waajib inagu tahay tacallumu inaynu baranno arbaci masaa'ila afar masalo afar masalo oo diina inaynu baranno iclam waa cilm waa inaad garato cilmina goormaa la ydhaha marka uu shaki beele ee si wacan oo wanaagsan oo saafi oo nadiifa aad u fahantid baa cilmi la ydhaha markaasaa sheekhu wuxuu ku daray duco ducaduna waa shay muhiima oo goor ilaahay subxaana wa tacaala waa aqbali ma naqaano gooray samada furan tahay ma garanayno mar walba in laysu duceeyo iclam raximaka allah ilaahay adduunkana ha kuugu naxariisto aakhiraha ha kuu naxariistee waxaad ogsoonaataa inay waajib inugu tahay afar masale barashadood qof kasta oo muslina waa ku waajib afartaa inuu barto welibana barashadiisu aanay noqon dulkaxaadise uu hoos ugu daadego si cumqi leh oo gun hoose ah inuu ugu dhaadhaco maxay kale yihiin alcilm inuu cilmi yeesho qodobka koowaad waa ka cilmi maxaad u yeelanaysaa cilmiga diintaada gaar ahaan ta aan wax kale laga aqbalayn cilmiga aan wax kale lagaa weydiinayn inaad awoodda saarto maanta innagu awoodda waxaynu saarnaa waa laga yaabaa dadku inay aad u dadaalaan oo cilmiga bartaan laakiin cilmigii oo qalliban weeyaan kii aan loo baahnayn ee aan ku raacayn kaan ku raacayn in qabriga kula gelayn awooddaa la saaraa kii qabriga kula gelaya ku raacaya eed ku badbaadaysana awood lama saaro aabbuhu wuxuu odhanayaa aabbo imtixaankii baa lagu jiraa ma akhriday hooyadu saasi leeg haye xilligii imtixaankaa lagu jiraa wax akhriso dadaal imisaad keentay intaasaan keenay maasha allah inanka jaa'isad fiicanaa la siiyo waaye ma sax ma xumaa cilmigaa lagu dhiiri gelinaya laakiin waa cilmigee ya waa cilmi dunyawiya waa cilmi aan bartan kula dhaafayn laakiin cimriga ee, cilmiga luxudka iyo qabriga kula tegaya eed ku baxayso imtixaanka ugu weyn akbar imtixaan waa cilmigee ya waa saddexdaa iminka uu sheekhu leeyahay macrifat ullah macrifatu nabiyi macrifatu diin ilislaam taasaa lagu weydiinaya saddexdaa mid afraad ma laha waa imtixaan ka duwan imtixaanada imtixaanada waxaa lagu qaadaa ifka meel ifaysa oo kursi loo miis leh laakiin kan halkee lagu qaadaya ya ya godka hoostii baa lagu qaadaya imtixaankan waxa qaada aynu naqaano jinsigaaga dad kula nooca bal halkan ii sheeg ma calin halkaa ii sharax ya malaa'ig baa qaadaysa khilaadun shidaad ya munkar iyo nakiir baa taagan weli ilaahay wuxuu rasuulku ku sifeeyey malakayni aswadayni asraqayni laba malag oo madmadow oo buluuga halkeebaa buluuga indhaha indhihiina waa buluug wejigoodiina madow wax weydiin kartaa halkaa ii sharax subxaana allah ma jirto qish iyo cidaad odhanayso talow yaan ka qishaa ila arday waa taqaanaanoo kollay ma- markay kusoo gedmato horeer u egeegaya iyana ma jirto su-aalahana waa laguu sii sheegayba waa saddex su-aalo imtixaanka adduunyada laysma sheego waa qarsoodi macallinkuu isla gagabiyaayo wuxuu israhda yaan laga arkino xoogay aakhirka siduu si kadisaah uu kuu soo hordhigo ka waa laguu soo hordhigay horaa laguu sii sheegay saddexdaa su-aalood ba la kaalay cajaayib waaye maxaa ka dhalanaya imtixaankeenna waxaa ka dhashaa annajaax warusuub dhicitaan iyo iyo baasitaan aan bartaa gaadhsiisnayn amaba xoogay jaaysir lagu laabo oo aad halkan ku kala faqdo soo maaha laakiin kan maxaa ka dhalanaya imaa akbar jaa'isa wa imaa akbar kaarisa dhibaatada ugu weyn baa ka dhalanaysa ama dheefta iyo wanaagga ugu weyn baa ka dhalanaya marka intaa cilmi loo yeesho wakhti weyn lagu bixiyo ayaa la rabaa haddaba ta ugu horaysa alcilmu waa cilmigee saddexdanaa sii kala ah keebaa ugu horeeya macrifatu ullah allaha ku khalqay allaha weyne waaxida inaad barato ilaahay markaad barato ayaad wixii kale usoo daadayi kartaa haddaad b h d gaadho oonad allaba aqoonba ya allaba ma taqaanid wixii kale la sheegana waad kala abtirinaysa waxa weeyaan jaahil baat calaa ilaahay marka ictibaarkiisa laga eego jaahil baat iyo diintaba macrifat ullah maxaa la baranaya ilaahay wuxuu jecel yahay ya iyo wuxuu necabiyey ilaahay asmaadiisa magacyadiisa iyo sifooyinkiisa ilaahay awoodihiisaad baranaysa waxaad baranaysaa ilaahay waxa loogu dhowaado iyo waxa lagaga fogaado bimacnaa allaad baranaysaa mar kastood alla baratana waxaad siyaasanaysaa laba arrimood oo cajiiba waxaad siyaasanaysaa alkhawf iyo almaxaba ka jeclaan fara badan iyo baqo badan baqanaysa waana jeclaanaysa shay wanaagsan ama shay baa lagu dhiibay dabeetna waa kanoo halkaas ka dhigata waa shaygan aanu ku dhiibnay ma taqaanaa maya shaygan waa lacag doolar oo qaaliya halkaad dhigtay markii hore dhigi mayside hee meel kale sii geli maxaa soo kordhiyey ma isbeddeshay maya macrifaad u yeelatay waxay tahay aqoon baad u yeelatay saan kuhi doolar ma ahayne dahab buuha ka sii hoosaysay meel hoose sii dhig dahab ma ahayne dheeman baabay hayd waad la waalwaalansa markaa talo xaggaan dhigaa xaggee ugu aaminsan hadda markaa halkaas iska dhigtay maxaa soo kordhay maxaa soo kordhay waxama soo kordhin aqoon dheeraadaad usii yeelata xaggaas waa xaggii macrifada waa sii jeclaanta mar kastoo lagu sheego magaalo heblaayaa la yidhaahdaayo waxa weeyaan sidaas iyo saa weeye laga yeela jeclaato markaad dhex tagtana quruxdeeda aragto sii jeclaato markaad dadkeeda dhex gashiyo wanaagooda iyo dabacsanaantooda iyo dulqaadkooda kasii wanaagsana mar kastood aqoon usii yeelato waad sii jeclaan xagga kalena waad sii baqanaysa soomaalidan waxay odhan jirtay libaaxnimaan aqoonbaa lex ka rita libaax muxuu lexda uga ridinaya maba yaqaan inuu libaax yeyba hadduu og yahay inuu libaax yahay lex kama inuu ka rita iska daaye hee god buu isku aasila inaanu arag wuxuu u haystaa uun waraabo iyo maxaan ku dhaa goolla waraabo iyo waxaan dee sii ridneen buu haystaa saa awgeed waabu dhangadeynaya hadduu doono marka hore libaax buu ahaana waabu suuxaya wixii imika aad erinaysay hee libaax buu ahaa dhinac buu dhacaya maxaa keena inuu baqa imika ya imika wuu bartay nin ilaahay aan garanayn baa alla ku dhiiradaa ilaahay wuxuu galay wuxuu gudo nin aan garanayn ayuunbaa alla ku dhiiradaa laakiin ninka ilaahay yaqaan iyo siduu wuxuu ciqaabo iyo siduu wuxuu cadaabo waxa weeyaan kuma dhiiranayo walaa yuuhiqu wasaaqahu fa yowmaidin laa yucadibu cadaabahu axad walaa yuuhiqu wasaaqahu axad siduu wax u xidhxidho iyo siduu u tigtigo iyo siduu u cadaabo cid u cadaabtaa ma jirto akhda casiizin muqtadir ina allaha la yumli liaalim xataa ida akhadahu lam yuflithu ilahay waa iska daaya waa sugaa waa sugaa maalinta u qabtana ee ma sii daayo ma baxsado marka inaad ilaahay barataa waa shayga ugu horeeya iyo macrifatu nebiyi nebiga ilaahay kuu soo diray kuu soo xulay inaad barato nabiy llahi moxamed sala allahu aleyh wasalam maxaad baranaysaa shahaadateynka shahaadatu ana nabiyina moxamed sala allahu aley wasalam shuruudaheedana waad baranaysaa inuu rasuulku ilaahay yahay in ilaahay subxaana wa tacaala uunkao dhan u diray in lagu soo khatimay risaaladaha wuxuu ku warramaabaad ayaad ayaad ayaad ayaad rumaynaysaa wuxuu ku amraabaad yeelaysaa wuxuu kuu diidaad ka joogsanaysaa dariiqadiisa dariiqaan ahayn lala ku caabudi maysid waxaa kalood baranaysaa man huwa waa ayo waasaad baranaysaa shakhsiyaddiisii waxaad baranaysaa waxa la yidhahdo sifaat alkhalqiya walkhuluqiya siduu abuurnaa waa wax muhiima weeyaan siduu abuurkiisa waa inaad barataa kaannaka taraahu sidood aragtaba kutubtay ku qorantay sifooyinkiisii waayo maxaa sifooyinkiisa loo baranayaa muuqaalka rasuulku wuxu uhi sala allahu aley wasalam man ra'aanii fi lmanaami faqad ra'aanii fi lyaqada qofka hurday igu arkaa soo jeedna wuu igu arkay fa ina shaydaana laa yatamasalu bi shaydaanku iskuma soo kay shabahee qofka riyo igu arkaa waxaa kaloo igu arki doona insha allah wuxuu igu arkayaa si toosna wuu arki doonaa marka haddaad taqaano rasuulka sifooyinkiisii shaydaanku isuma soo kaa macmalayo laakiin haddaanad aqoonba intuu suurad kale kuugu yimaado ayuu haddana ku odhaya rasuulullahi baana saa iska muraqoonaysa iska muraqo haddaba waa shaydaan ibliis saad subaxa ku warramaysaa rasuulkii baa xalay arkay maa sha allah waxa weeyaan waa inaad taqaanaa sifaati alkhalqiya iyo sifaatihi alkhuluqiya dabeicaddiisii deeqdiisii dushiisii maxaan ku dhahdaa karamkiisii sabirkiisii shajaacadiiyo geesnimadiisii wanaag naxariistiisii waa inaad barataa waa inaad barataa caa'iladiisii aabbihii awowgii halka uu ka soo baxay halka uu ku dhashay awridiisii awlaadda u dhashay tafaasiil fara badan oo aad iyo aad iminka sidii hore aan ahayn leefta aad u yaqaanaan siradan si fiican ba u yaqaanaan macrifatu diin alislaam ta saddexaadna waa maxay diintaada inaad barato waa inaan diintaada lagaaga warramin waa inaad ugu yaraan dadku culimo ma wada noqon karaan masale walba kama wada jawaabi karaan laakiin arrin baa jirta aan laysaga laysaga dambayninoo loo wada sinaanayo waa maxay ma aqbala taqliid laakiin taqliidka waxa aqbala taqliid waxaa la yidhahdaa inaad tidhaahdo aniga sheekh hebel ayaa ilaahay isaga ilaahay baan iska xigsiinayaayo wixii diintayda sheekh hebel baan weydiinaya markaad cilmi lahayn wixii axkaamta iyo cibaadaadka iyo akhlaaqda ah waa lagu ogoliyey bal ilaahay wuu ku amrayba wuxuu leeyahy fas'aluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun markaydaan aqoon lahayn dadka cilmiga la weydiiya adiga intaasoo kugu dhantay hadduu xataa ku khaldo isagaa dumadiisa ay saarantay isagay ku qalladantao ilaahay qabsanaya laakiin adiga laguma qabsanayo waayo intaadi waad la timi weydii baa lagu yihi waanad weydiisa laakiin mawduuca caqiidada maya lixda arkaan lixda arkaanuliimaanka ah waa inaad si wacan u taqaanaan cidnaba weydiinayn taas waxa weeyaan waa arrin laga faaruqay macrifatu diin alislaam diinta islaamka markaad baranaysana waa inaad ku barataa maxay biladilla daliil waayo diintani deliil bay ku taagantay wax laguu sheegayuun la dhaqaaq oo haygu soo laaban waxna hayga weydiinin ma aqbasho diintani deliil bay ku taagantay qaala allah iyo qaala rasuul markuu qofku ku idhaahdo qofku haddii uu taa haystana weligii lama lumiyo haddaad deliil haysato waxbuu kuu shega wuxuu ku leeyahay ilaahay wuxuu yidhi ama ilaahay wuxuu jeceliyey maya ilaahay wuxuu necabiyey waxa layna faray waxa laynoo diiday haye iyo hawraarsan lagama baahna waxa inaad tidhaahdaa oo maxaa u deliilaa waa markay kuu kala baxsantay qofkan kale isagu waxba yuu weydiinin laakiin kay u baxsantay wuxuu odhanayaa waa yahaye deliil u sameeyo meeloo afsaar markuu idhaha ilaahay baa saa yidhi aayaddaa sax wey qaado marka markaa warwareegha ka keenin waayo waxaad muuminba ku tahy inaad madaxa ruuxdo marka ilaahay la sheega tidhahdo waa sax ood qaadato marka rasuulka lasoo qaadana saasaad muumin ku tahy lakiin haddaad tiraa meye maanu arki jirin kumaana soo dhaqmin waxa weya aw hebel waxaan ka hayaa aw hebel waa arrin durgsane ilaahay baa san leh kii ku khalqayba marka diinta islaamku daliil bay u baahan tahaye layskama yidhaahdo qodobkaa marka laga soo baxo alcilmu inaad cilmi yeelato maxaa ku xiga maxaa ku xiga alcamalu bihi cilmigaagii inaad ku camal fasho cilmiga waxaa loo bartaa altaraf almacrifi maaha ka badbadiis iyo aqoon iyo intaasaan karaa iyo waxaan xujo sheegi karaa iyo waxa maaha kufaan maaha cilmiga waxaa loo bartaa inaad isku badbaadiso adugu haddaan maanta oo dhan dabaasha barto oo sawirood laygu dhigo dabaasha waxaa la yidhaahdaa saasaa loo quusaa halkaas saasaa la sameeyaa sawirood baa laygu dhigaa na buug baan buuxiyey buug markaasaan dusha ka qaybay imtixaan baa layga qaado waxaa la yidhi ka soo bax imtixaankii dabaasha waraaqdii baan buuxiyey boqolkiiba boqol baa laysiiyey hadhowtay igu khasabtay oo badda doontaa yarbaa ayaa ciirciirtay oo wayna daadisay haye imtixaankii aan nadariga ee maskaxda ku haystay ma yanfacaya ya buugii mala soo kala baxaya buugoo i badbaadiyo qoorigaygee ma soconayso wixii aad markaa u taqaanay practical iyo tadbiiq ayuunbaa markaa ku anfacaya diintu waxa weeyaan waxaan kari karaa intaasoo qur'aana xafisanahay intaasoo xadiis baan dusha ka hayaa xadiiskaad tilmaantaba daciif iyo saxiix baan ku sheegi innay gagamay duxin waxbay gagamay laabanin maa tanfac allah ku tarasa ma jirto alcilmu khashyat ullah cilmigu waa cabsida ilaahay waa inaad dabaqdaa markaasaa cilmiga faraha badan haddaan lagu camalfalayn musiibaabuu kugu noqdaa ilahay hortii musiiba u noqonaya xujuu kugu noqonaya sifada ugu xun iyo tusaalaha ugu xun ee qur-aanka lagu tusaaleeyey yaa lagu tusaaleeyey qof caalima oon cilmigiisa ku camal falay marna waxaa laga dhigay ximaar marna kelb mar dameer baa laga dhigay marna ay waa laba tusaale ugu xun waa nin cilmi leh mahalu aladiina xumiluu tawraa uma lam yaxmiluuha ka mahali alximaari ya yaxmilu asfara kaaladii aataynaahu aayaatina faاnsalakha minha faatbacahu shayطaan fakana min alghaawiin ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض فمثله كمثل الكلب اختر وياه مركا أول من تسعر بهم النار وقف علمي له ون علمي جيسي كعمل فلي نظريات معرفية فقط مجردة لا تنفع لا تقدم بل تؤخر تبقى كوريسا مركا وين لا دبقاه يحاد برتبا وين دبقاه وطالبات العمل به إلا هو عمل فلو تصدحات مركا العلمي جي يلتي eed ku camal fashay maxaa ku xigaya addacwatu ilayhi dadka inaad ugu baaqdo deeqsi noqoto waa inaad deeqsi noqotaa waayo wanaaggii baad baratay waanaad ku camal fashayoo shaygan inuu wanaagsay baad aragta inaad khayrkaa kaba bakaysho maahee waa inaad ummadda gaarsiisaa bikulli sakhaa deeq ood gaarsiisaayoo af iyo adinba addacwatu ilayhi waayo rasuulku sala allahu aleyh wasalam wuxuu ku tilmaamay hal qof oo kugu soo hanuuno sababtaada inay geela cascas ee carabi qadariso uu kaga qiimo badnaa marka wuxuu laa lian yahdiya allahu bika rajulan waaxidan khayrun laka min xumri nacam qof haddii ilaahay da awgaa kusoo hanuuniyo qof haddii ilaahay awgaa kusoo hanuuniyo waxaad yeelanaysaa ajarkiisa oo kale isaga laga nusqaamin maayo ilaahay baa khasnadiisa waasica ah qaybtaada kaa siinaya markaasaa hadduu salaad tukadaba tiisii tu la mid aad leedahay hadduu qur'aan akhriyo tiisii tu la mid aad leedahay hadduu sadaqad bixiyo waa la mid weligaaba waxaa tahayuun nin laba laba qof ah laba qofoo wax shaqaysanayaad haddaad in ka badan soo hanuuniso ilaahay dartiina sabab noqotana ka sii badan in dacwadda dacwadduna maaha intood masaaj soo istaagtee dariiqyada oo badan yihin qowlka tooska ah saaxiibkaadaad la hadasho kelmadaad ku tidhaahdo gacantood soo qabto tina mara salaaddeena gaarsii hadihi kullaha dacwa marka in diinta lagu baaqo oo dadka la gaarsiiyaana waa dariiqa saddexaad qadiyadda afraad ee la doonaya la bartaana waa maxay asabru in lagu adkaysto cala aladaa fiihi aladaa dhibaatada kaa soo gaaraysa dadkan wanaagga u sheegaya ina dhibi maayaan waxbay gaadhsiin maayaanna waxbay gaadhsiin maayaan lagaa yeeli maayo hortaajinaba waa ciddii kaa horraysay rasuulullahi maxamed baa waayo laga sheegay oo saadiq alamiin baa loogu bedelay maxay alkadaab yaa saaxir iyo shaacir iyo kaahin iyo wixii la mid a marka kolle waa lagu dhibaya dhibkii baad ku adkaysanaysaa dhibka sabirkuna waa shay qaaliya ilaahay subxaana wa tacaala wuyna amray inaynu sabirno sabirkuna waa saddex nooc sida la yaqaana wada taqaanaan daacada ilahay asabru calaa taacati illah daacada ilahay in lagu sabro cibaadaadka macaasidana in laga sabro asabru can macaasi illah qadarka ilaahay oo xanuunjiya ee ku dhibayana qadarku waa mid kaa farxiya e mid kaa murugaysiiya ka kaa murugaysinaya inaad ku sabirto saddexaa weeya sheekhu wuxuu soo qaatay daliil suurad aad iyo aad u qiimo badan iyagoo suuradaha qur-aanku wada qiimo badan yihiin aad u guda weyn aya ilahay wuxuu leey walcasri wogu waa dhaarti wallaahi alcasrina laba macne sabanka oo dhan ilahay waa ku dhaarta casarka xilligaasoo xilli qaaliya ahna waa ku dhaaranayaayo waa xilliga salaada casar ay ku jirto salaat alwusta waa xilliga malaa'igtu soo daadegaan xilligaana uu ku dhaaranaya si loo ilaaliyo ilahay wuxuu awoodi karaa inuu ku dhaarto makhluuqaadkiisa kuu doono adiga laakiin kuuma furna kuumana bannaana inaad alle mooyaane wax kale ku dhaarato walla casri alle maxaa ka dhaariyey ilahay baaba dhaaranaya ilahay maxaa ka dhaariyey wax weyn weeye wuxuu inoo adkaynaya hadalka soo socda hadalka dhaarta wata iyo hadalkaan dhaarta wadani misku awoodba maya ka dhaarta wataa xoog weyn maxaa lagu dhaaranaya ina alinsaana insaanba la fii khusrin khasaaru ku sugan yihi waa khasaarsan yihin gebigiisu khasaaru ku jiraa oo ilaahay meela wada khasaaray ciddii afar sifa leh ayuu ka soo reebay oo iyagu macaash taagan macaash bay taagan yihiin way way way way way guulaysteen way liibaan waa ayo ila aladiina aamanuu kuwa ilaahay rumeeyey waa cilmigii waa cilmigaan soo baryaynay alcilmu bmacrifat allah macrifatu nabi macrifatu diini iyo wa camilu saalixaat waa alcamalu bihi waa in wanaaggii la sameeyo ta saddexaad wa tawaasow bilxaqi waa dacwaddii wa tawaasow bisabrina waa maxay waa sabirkii afartii qodob uu sheegayey afartii waa kuwa ku jira suuradda wuxuu imaamu shaafici caleyh raxmat ullah oo cilmigiisa iyo caqligiisa iyo cirqigu ka soo jeeda waanu garanayn cirqigu ka soo jeedaa waa banilmualib waa aalu beytkii cilmigiisuna wuxuu ahaa fowqa alcaada aad iyo aad ilahay ugu badiye buu ahaa caqlina waxbay odhan jireen waa ninka hadduu kugula doodo tiirkaasi waa nin wuu kaa dhaadhicinaya hadduu imaam shaafici ugu soo biyeysto inuu ku dhahdo tiirkani nin weeyi soodigaa sankii laba dhegood arkayuu ku odhanaya gooruu ka ugu qanciyey hee waxa weeyaan wuxuu tilmaamaya uu leeyahay suuraddan iyo qiimaheeda low maa anzala allahu haddaanu ilaahay sooba daadejin lahayn xujatan xujo kale calaa khalqihi ilaa haadihi suura suuradda mooyaane lakafathum khalqiga jin iyo insi xujo kale boqol iyo saddex iyo toban suuradood hadduu ilaahay iskaba hayo iska daayo oo tan keliya soo daadejiyo way anficlayd waayo waxay kusoo diinta gebigeeda soo duuduubtay imaam albukhaarina wuxuu tilmaamayaa cilmiga iyo camalka in cilmigu horeeyo qaala albukhaari raximah اllah baabun alcilmu inaad aqoon yeelataabaa qabla alqowli waalcamal qowlaad ku dhawaaqda iyo camalaad samaysaba cilmi baa ka horeeya daliilo wuu keenaya qur-aanku ka keenaya laakiin imaam albukhaari miyuu iska yidhi maya noloshaaba caynkaasa shaygaad doonaysa inaad ka hadasho adoon aqoon u lahayn ma ka hadlaysaa maya maba ka hadli kartid digol wax kale adla imanaysa shay baa lagu sheego shay noocaasaa soo baxay waan ka hadlayaa iyo dhegaysta maba garanaysid markaad aqoon u yeelataad ka hadli kartaa waxaad ficil fulin kartaa markaad taqaano markaa ilahay wuxuu leeyahy faclam cilmu u yeelo kow annahu laa ilaaha ila allah ilaahay waxdaaniyadiisa iyo tawxiidkiisa aqoon u yeelo markaad aqoon yeelato kabacdina wastakfir lidembik dabeete markaa hadda istikfaar dalaboo camal samee camalkii istikfaarta wakiilka ah inta kalena waa cilmigii fabadaa ilaahay wuxuu ku bilaabay bilcilmi qabla alqowli walcamal imaamu shaafici isaga waa ghaniyun can atacriif waa imaamka muطalibka ah ee alubeytka ah imaam albukhaarina waa taqaanaan abu cabdillahi maxamed ismaaciil ibn ibraahim almuqiira albukhaari marka waxaa guud ahaan amaynu kusoo gebagabaynaynaa afarta masalo ee qaaliga ah ee sheekhu inoo sheegay waa afarta in cilmi la yeesho ilaahay iyo nebiga iyo diinta cilmi loo yeesho in lagu camal falo in lagu baaqo qadar almustadaac kolba intaad awoodi karto iyo wixii kaaga yimaadee dhiba in lagu adkaysto suuraddaasina waa u daliil waalcasr ina alinsaana lafii khusr ila aladiina aamanuu wacamiluu asaalixaat watawaasaw bilxaqi watawaasaw bisabri imaamu shaaficina qiimaha leedu inoo sheegay imaam albukhaarina wuxuu tilmaamayaa cilmigaa horreeye ee awoodda ha la saaro intaan qowlka iyo camalka awoodda la saarin cilmiga awoodda ha la saaro ilahi subxaana wa tacala diintiisa hana fahansiiyo cilmi naafica iyo camal saalix alla hayna siiyo allahuma rabbana aatina fi dunya xasana amiin wcala alihi waasxaabihi alguri lmayaamiin wtaabiciina lahum biixsaan ilaa yowmi ddiin ama bacd waxaynu xalay aragnay afar arrimood oo qofka muslimkaa looga baahan yahay inuu fahmo oo uu si weyna u dhigto hadhowna uu ku camal falo afarta arrimood waxay ku qotomaan suuradda ilaahay subxaanahu wa tacaala uu rasuulkeenna ku soo dejiyey sala allahu caleyh wasalam waalcasri ina alinsaana lafii khusr ila aladiina aamanuu wacamiluu asaalixaat tawaasaw bilxaqi watawaasaw bisabr iimaan iyo camal saalixa iyo xaqoo la isgaadhsiiyo iyo dhibka xaqa ka imanayo lagu sabro ibn alqayim sheekha laydhaha caalimkaabaa ugu horreeyey sheekhan inuu afartaa soo saaro marka wuxuu yidhi jihaadu nafsi arbacu maraatib naftoo lala jihaadaa nafta oo lala jihaadoo la muquuniyaa afar martabadood ama afar arrimood bay rabtaa an yujaahidahaa calaa tacallumi alhudaa hanuunka inay naftu barato waa in lagu duquulaa lagu sanduleeyaa cilmi inay u yeelato hanuunka oy barato ta labaadna an yujaahidahaa cala alcamali bihi bacda cilmi markay naftu cilmi u yeelato hanuunkii inay ku camal fashaa lagu khasbayaa haddana an yujaahidahaa cala adacwati ilayhi markay ku camal fashana wuxuu ku khasbayaa haddana wixii aad baratay eed ku camal fashay haddana dadka gaadhsii ta ugu dambaysaana an yujaahidaha cala asabri calaa mashaqi dacwati ila allah diintaa aad sheegaysaa dhibkay la imanayso inaad ku sabirto ayuu kula jihaadaya sheekhu hadalkiisii uu sii wada wuxuu leeyahay iclam ogow raximaka allaahu ilaahay ha kuu naxariistee annahu amar yo sha'niye yejibu inay waajib tahay calaa kulli muslimin muslim kastoo labooda wa muslimatin iyo qof kastoo dumara tacalumu inay bartaan halaasi masaa'ila saddex mas'alo inay bartaan waalcamali bihinna inay ku camal falaan idinka muxuu idin qoray tacalumu haadihi tacalumu muxuu idin qoray haadihi waaye tiinaa saxa haadihi halaasa almasaa'il laakiin aniga wuxuu qorayaa halaasi haadihi almasaa'il waana khada carabi ahaan markaa taasaa saxa tacalumu haadihi athalaas almasaa'il waa la odhan karaa tacalumu haadihi almasaa'il athalaas saddexdan masalo in la barto saasaa ugu quman waalcamali bihinna laguna camal falo aluulaa ta koobaad masalada koobaad ana allaha ilaahay khalaqanaa inuu ina abuuray kow warasaqanaa ina arsaaqay walam yatruknaa aanuu inaga tegin hamalan sii days dad la iska sii daayey bal iska daa inuu iska keen daayee arsala ilaynaa wuxuu inoo soo diray rasuulan rasuul buu inoo soo diray faman ataaca ciddii raacda hu rasuulkaa u dhaganuglaatay adeecdaa dakhala aljanna waman casaahu ciddii caasidee ku dhaga adeegtaana dakhala annaar naar ayuu ku dambaynaya wadaliilu waxaa u daliila qowluhu tacaala innaa arsalnaa ilaykum innaa annaga arsalnaa soo dirnay ilaykum xaggiinna rasuulan rasuul soo dirnay rasuulkaasoo shaahidan marag ah calaykum korkiinna markhaati ka ah kamaa sidii baanu u soo dirnay arsalnaa aanu ugu dirnay ilaa fircawna fircawnba rasuulaa fa casaa wuu caasiyey fircawnuu fircawn waa ku dhaga adkaaday an rasuula rasuulkii loo diray fa akhadnaa waanu qabannay hu fircown akhdan ayaanu qabannay akhdigaasoo wabiilaa ciqaab iyo cadaab badan athaaniyatu talabaad ana allaha ilaahay laa yardaa raalli kama aha an yushraka in lala wadaajiyo macahu isaga maciisa axadun cid in lala siiyo fii cibaadatihi cibaadadiisa laa malakun malag baanu rabin muqarabun alla u dhow malag la soo dhoweeyo in cibaado lala siiyo ilaahay ma ogola walaa nebiyu nebi in lala siiyaanu oggolayn nebigaasoo mursalun lasoo diray ilahay cibaado in lala siiyo lama ogola waa daliilu waxaa u daliila qowluhu tacaala wa ana almasaajida masaajida lilaahi ilaahay bay sugnaataye falaa tadcuu ha ku baryina oo ha ku cibaadaysanina maca allahi ilaahay maciisa axadan cidnaba ha ku caabudina ahaalisatu masalada saddexaad anna man ataaca arasuula ciddii rasuulka raacda ee wa waxad allaha ilaahay kali yeesha laa yajuusu lahu uma bannaana marnaba muwaalaatu inuu xidhiidhiyu jeclaaduu soo dhowaysto man cid inuu jeclaystuu soo dhowaysto xaadda colaadiyey allaha ilaahay iyo wa rasuulahu rasuulkiisa colaadiya walow kaana haba ahaado kan colaadinayaa ilaahay aqraba qariibin qaraabo ka ugu dhowna ha noqdee hadduu allaba colaadiyo kuuma bannaana inaad soo dhowaysato wadaliilu qowluhu tacaala waxaana u daliila laa tajidu heli maysid qowman qolo heli maysid nebi allow yu'minuuna rumaynaya billaahi ilaahay iyo walyowmi alaakhiri maalinta qiyaame kuwaasoo yuwaadduuna jeclaanaya man cid jeclaanaya xaadda allaha ilaahay khilaafay oo colaadiyey iyo wa rasuulahu rasuulkiisa qaar khilaafay oo colaadiyey ma jeclaadaan mana soo dhowaystaan walow kaanuu haba ahaadeen aabbaa'ahum aabbayaashood kuwa wax colaadinaya ee ilaahay colaadinaya aw abnaa'ahum ama ubadkoodii ay dhaleen aw ikhwaanahum ama walaaladood aw cashiiratahum ama qoyskooda ulaa'ika kuwaa sidaa yeelaya ee aan soo dhowaysanayne iska fogaynaya kataba wuxuu ilaahay ku waajibiyey fii quluubihim qalbigooda ilaahay wuxuu ku waajibiyey aliimaana iimaan ayuu ilaahay ku waajibiyeyo iimaan buu alla dhigay wa ayadahum wuxuu ku xoojiyey biruuxin ruux minhu xaggiisa ka ahaatay ruuxdaas waayo waa malakuljibriil ruuxa alqudus ayuu ilaahay ku xoojiyey wa yudkhilu ilaahay wuxuu gelinayaa hum iyaga jannaatin jannooyin jannooyinkaasoo tajri ay socoto min taxtihaa hoosteeda alanhaaru webiyaal khaalidiina ay ku waarayaan fiiha jannada radia allaahu ilaahay raalli buu ka yahay canhum iyaga wa raduu raalli bay ka noqdeen iyaguna canhu alleh ulaa'ika kuwaasi xisbullah waa ilaahay xisbigiisa iyo qoladiisa weeye alaa hooyay dadow inna xisbaallaahi ilaahay xisbigiisa iyo ciddiisu hum iyagunbaa almuflixuuna guulaysanaya cid kale oo liibaanaysa haweeraate ma jirto alimaam moxamed ibn cabdilwahaab calayhi min allahi araxma waxa uu ina soo baray afar masalo oo hore waxaa kaluu leeyahay waxaad ogsoonaataa ilaahay ha kuu naxariiso ifiyo aakhirabe inay waajib ku tahay qof kastooo muslina dumar iyo ragba saqiir iyo kabiir ee addoon iyo xorba nooc wal oo qof muslina inuu barto saddex masale inuu barto si fiican uga dhaadhacdo saddexdaana inuu ku camal falo masalada horuu ka horraynaya wuxuu leeyahay anna allaha ilaahay khalaqanaa inuuna abuuray wa rasaqanaa ina arsaaqay walam yatruknaa aanu inooga tegin hamalan sii days bel iska daaye arsala ilaynaa wuxuu inoo soo diray rasuulan rasuul faman adaacahu ciddii adeecdaa dakhala aljanna waman casaahu dakhala annaar ilaahay subxaanah wa tacaala isaga ina abuuray haddii iuna abuurayna wuu ina arsaaqaa waxaa laga yaabaa dadku mawduuca abuurka iyo arsaaqda aada isuguma qabsadaan dhammaantood waa tawxiid urububiya nin walba marka lagu idhaahdo yaa ku abuuray ilaahay buu odhanaya oo yaa ku arsaaqa allah y arsaaqa xataa mushrikiintii carbeed yaa samaawaadka abuuray ilaahay oo yaa arlada abuuray ilaahay yaa cadceedda wada allah wada yaa idin arsaaqa ilaahay hadhowtumaa laysugu imanayaa dee ilaaha intaasoo howlood iyo in ka badanba qabtaa cibaadada u gaar yeela iyo maya ajacala alaalihata ilaahan waaxida ma wixii oo aalihaaha ayaad midis ku soo celinaysaa bay odhanaya markaa tawxiid alcibaadu maa laisku diidan yahaye tawxiid alrububiya inta badan way waafaqsan yihin marmar iyo dhif baa waxa soo baxa qaar tawxiid arububiya diidan marmar iyo dhif sida namruud oo kale iyo oo ku doodayaba inuu isagu annahu yuxyi wa yumiit nebi ibraahim buu kula doodaya wuxuu leeyahy anaa waxna dila waxna nooleeya nebi ibraahimow aan ku tuso laba nin buu soo kaxaysa ayuu soo qabanaya midna waa dilaya midna uu sii deynaya haadaa qataltu wa haadaa axyaytu midna waan dilay midna waan sii daayey waa arrin lagula doodi karo la odhan karo war kan abuuru maad keenin naf maad gelinin tii hore baad u dayse kanna tuu ilaahay geliyey ayuunbaa sabab ugu noqotay waa la odhan karaa laakiin murankaa dheeraanaya hadalkaa dheeraanaya nebiyullahi ibraahim taa uu ka tegey uu ka tanaasulay laguma jebinin masalada laakiin wuu ka leexday maadaama ay dheeraanayso tu aan dheeraanayn oo markiiba soo afgo'aysa ayuu u leexday wuxuu uhi haye tan kaba soo qaad ina allaha ya'ti bishamsi min almashriq faati biha min almaqrib haddaad wax isla hayso oo rububiyad iyo rabbinimadu ay kaa dhab tahay annagu awal hore bari baanu ka eegi jirnay cadceedda subaxii aroorta xaggan aanu wada jeesanayna haddii aroorta xaggaa naga soo qabato rabbi baad haddii halkeedii qadaadka naga qabatona ya waxa weeye meesha waxba kuma haysid fabuhita aladii kafar wax allo wuxuu samayn karaa tan wuxuu sameeyey indhasarcaad laakiin tan ma samayn karo cadceed indhasarcaad miyuu ka hor keeni kara habeeraati ma jirto fircawn baa la mid ah isna yidhi ana rabbukum alaclaa qolooyin dahriyiin la yidhaahda ayana jirayoo xilligii carabta odhan jiray waxaana abuura dahriga iyo xilliga xilligun baanana dilaa laakiin waa in yaroo fara ku tiraysa innagana qolooyin shuuciyaddii iyo malaaxido waxoogayaa xilligii dhaweyto soo dhowaaday odhan jiray laa ilaaha allaba ma jiro walxayaatu maadda noloshuna waa maaddo maaddadaana abuurtay wuxuu ka odhanayaa qaar baa kelmadaha qaarkood mara qaarkood isticmaala dabeecaddu waxay ii hawl yaraysay ayuu ka odhanaya innaga xataa kuweyna wax qoro qaar baad ku arkaysaa dabeecaddu waxay u hawl yaraysay ama qaar waxa odhan qadarku wuxuu u hawl yareeyey intuba waa khalad waa inaad tiraa ilaahay wuxuu u fudaydiyey ilaahay wuxuu u qabtay laakiin dabeecaddu waxma qabato dabeecaddu waxna ma abuurto waxna ma awooddo wax alla waxay qaban kartaana habeeraatee ma jirto sidaa awgeed qadiyadda abuurka iyo arsaaqda aad la ysuguma hayo laakiin sheekhu xagguu socdaa wuxuu u socdaa qadiyadda saddexaad oo ah maxay ilaahay kol hadduu ina abuuray oo ina arsaaqay sidaa inaguma daynin waayo ilaahay xikmaddiisaba maaha inta uu ina abuuro uu ina arsaaqo oynu iska noolaanno oo iska raaxaysanno oo siday xooluu noolaadaan haddana iska wada dhimanno oo aan diinba loo soo dirin ilaahay waxna ina weydiin waxna inoo dirsanin xikmadda ilahay bay ka soo horjeeddaa allana waa caddeeyey inaan cabas iyo cayaar iyo dheeldheel aynaan u abuurnayn aayado qur-aan uu ilaahay wuxuu ku leeyahay afaxasibtum annamaa khalaqnaakum cabasa wa annakum ilayna laa turjacuun ayaxsabu alinsaanu an yutraka suda insaanku ma wuxuu haystaa in sidaa loo daynaayo sidaa looma daynine ilaahay rasuul buu u soo diray ummadii horena ummad walba rasuul iyo ergey buu u soo diray innagana rasuulullaahi moxamed sala allahu aleyh wasalam ayuu ilaahay inoo soo diray ummad walba wa in min ummatin ilaa khalaa fiiha nadiir ummad walba nadiir u digaa u tegey innagana nadiirkeennu waayo waa nebiy llahi moxamed sala allahu aleyh wasalam maxaa sidaa ilaahay u yeelaya ilahay muxuu saa u yeelaya inaan ibni aadamku xujaba la imanin waayo maalinta qiyaamaha wuxuu odhan karaa haddaan nebiba loo soo dirin ilaahayow maad noo soo dirtid lowlaa arsalta ilaynaa rasuula ilaahayow maxaad rasuul noogu soo diri weyday fanatabica aayaatika wanakuuna min almuhtadiin aayaadkaagaanu raaci laynoo waanu hanuuni layn ilaahayowe maad noo soo dirtid ilaahay xikmaddiisa iyo cadaaladiisa iyo fadligiisa iyo naxariistiisana ma aha cid aan waxbaba ogeyn inuu cadaabo innagana saasaa sax ah xikmaddu waa caynkaa haddii masalan la mamnuuco qadiyad qadiyad baa la mamnuucay waxaa la yidhi waxaa idinka mamnuuca inaad shaygaa samaysaan in alle intii ogeyd hadday sameeyaan waa lagu qaadaya laakiin midaan ogeyn oo la ogaya inaanu warbahaynin dhowaanna magaalada soo galay ayaa qaladkii sameeyey ku qaadaa laysl wuxuu yidhi warban baan hayn anigu iminkaan soo galay magaalada waan ku cusubay soo galooti baan ahay maxay dhigaysaa cadaaladdu maxay dhigaysaa ya ma in lagu qaada isna ee waayo maxaa loogu cuurdaaray war baanu haynin ilahay baa wuxu uhi wamaa kunna mucadibiina xataa nabcasa rasuula ilaan ummadda rasuul u soo dirno oo waxa laga rabo iyo waxa loo diidan yahayba loo saafo oo loo caddeeyo ma cadaabno waxbaba marka haddii qofku uu uu ku nool yahay xilli buu dhashay oo u dhaqmay oo u dhintay xilli aan nebiba joogin xilliga la ydhahdo maxay samaanu lfatra samaanu lfatra waa maxay nebigii horeo dhintay iyo nebi kale oon soo bixin ayay ciddaasi noolayd diinba may arag diintii horena waa la kharibay nebi dambena ma soo bixin xilligaasuu dhashay oo dhaqmay oo dhintay mabuu aragba marka kaasoo kale maxaa laga yeelaya culimmadu way isweydiiyaan qowlka saxdii waxa weeyaan maalinta qiyaamaha ilaahay su u yeedhaya naar baa loo samaynaya wax naara dayta ilahi wuxuu odhanaya soo ma ogin inaan ilaahay ahay haa amarkayga yeela dabkaa gala naartaa gala qaar baa odhanaya ilaahay ow samcan wa taaca adaana abuurtay sow dabkaa gala maad odhan haa way gelayaan kuwa waxaa la odhanayaa ka jooga sidaa aa iminka ii yeesheen ayuunbaa adduunyadiina ii yeeli lahaydeen ordoo jannada gala qaarna waxa odhanaya ilaahayow dee waa naare ha ilahay waa cadaabe ha ilaahayow ma iskuba markaasay daliilla keensanaya hadday doonaan markaasuu ilahay odhanaya sidaa iminka ii diideen ayuunbaa adduunna ii diidi laydeen keebaa sii daran labada ka adduunyada ku diiday iyo ka halkaa ku diidaa keebaa daran ya waaye dhinac baana isku mid ka ahayn innaga iminka diinta inoo timi intee inoo dhaxaysa innagiiyo ilaahay nebiyullaahi moxamed iyo ilaahay jibriil baa u dhexeeyo soo qaaday nebiyullaahi moxamedna asxaabtu soo gaarsiiyey asxaabtiina taabiciintii taabiciintiina taabicu taabiciin taabiciin taabicu taabiciinna qolooyin kale qoloba qolo qoloba qolo ilaa ayna soo gaadhay innagoo xilligaa joognaa soo maaha laakiin kan ilaahay buu subxaanahu wa tacaala toosu maqlaya ilaahay baaba hor taaganoo le gal iminka cidhibaa uma dhexayso markaasuu haddana dabada geejinaya kaasoo intaasi u dhaxayn lahaydna maxaad u malaynaysa markaasaa naarta loo diraya sidaa awgeed markaa ilaahay hamel kagama tago ummadahe rasuul buu u diraa innagana rasuul buu inoo soo diray rasuulkaasi si aan loo cudurdaaranin ayaa laynoogu soo diray cudurdaarkaa la jaraya halkii laga odhan laha ilah maad noo soo dirtid aanu yeelnoonu dheganuglaan oonu taabacne ee laleeya ma idiin soo diray haa kitaabna ma u soo dhiibay haa ma idiin yimoo khayrkii ma idin gaadhsiiyey haa muddo ma idin sugay haayo waad i sugtay wax alla wixii xujo lianlaa yakuuna linnaasi cala allahi xujatun bacda arusul wax xujo aba si aanay u helin markaasaa waxaa lagu xidhay ciddii rasuulkaa u dheganuglaata sala allahu calayhi wasalam ee qaadata amarkiisa dakhala aljanna jannada ayuu gelaya ku badhaaraya ku waaraya qofkii diidee ku caasigaroobaana dakhala annaar halkaasuu ku cadaamaya ku ciqaamaya rasuulka sala allahu aleyh wasalam xadiiska bukhaari ku yaalla ayaa wuxuu leeyahy kullu ummatii yadkhuluuna aljannata ilaa man aba ummaddayda oo dhan gebigooda waa ahlujanno ka iska naca ee diida sanka ka qabsada mooyaane waa wada ahlujanno saxaabada waa yaabeen waman ya'ba yaa rasuula allah oma cid baa janno diidaysa cid caqligeedu saxyo fayoowo caadiya ayaa janno diidaysa wuxuu dhi haa si kale u diidaya man ataacanii dakhala aljanna ka aniga adeecee i yeelaa jannaduu gelayaa waman casaanii kay caasiyaana dakhala annaar inay arrimuhu saa yihiin deliil baa la rabaa waa inagii soo dhiganaynay in shaygu markuu diin yahay deliil la raadiyo deliilkii buu sheekhu inoo wadaa wuxuu yihi waxaa u deliila innaa arsalnaa ilaykum innaa ilaahay baa subxaana wa tacaala wuxuu isticmaalayaa lafdu tafkhiim laftii weynayna innaa annaga arsalnaa dirnay ilaykum xaggiina u dirnay rasuulaa rasuulka annagaa dirnay rasuulkaasoo shaahidan markhaatiya calaykum korkiinna siduu markhaati u noqonaya ummad walba nebigeedaa ku marag furaya maalinta qiyaame ayaa waxa la odhanaya diintu ma idin soo gaadhay haa ayaa odhanaya intii muslimiinta ahayd intii gaalada ahaydna weligeeba maana aragba diidibana may soo gaadhin rasuulka waxa odhanaya xaggaad nagu aragta way dafiraya markaasaa lagu odhanaya ku ku markhaati fur markaasuu ku markhaati furaya say odhanayaa mey ma maana arag yaa idin markhaatiya waxaa lagu odhanaya nebiga yaa ku markhaatiya yaa ku markhaatiya markaasuu odhanayaa ummadda nebi moxamed sala allahu caleyh wasalam waa loo yeedhaya markaa nebigaa iyaga ku markhaatiya ummadda nebiguna ummadaha ayaa markhaati ku yihi waxa la odhanaya ma idinkaa joogayba ma nuux baa la joogteen inuu ummaddooda u tegey ummaddiisii ma huud baa la joogteen ma saalix baa la joogteen ilaahow lamaanaan joogine adaa noo warramay warkaaguna waa sax adaa noo sheegay nuux inuu la joogay alfa sanatin ilaa hamsiina caama marka waa wuu tegay ilaahay waanu gaadhsiiyey sagaal boqol iyo konton sannadood buu ayuu ayuu u sheegayay diinta ilaahay shaahidan calaykum kamaa arsalnaa saan ugu dirnay ilaa fircawna rasuula fa casaa wuu caasiyey fircawnu fircawn alrasuula rasuulkii loo diray fa akhadnaahu waanu qabannay akhdan qabasho wabiilaa ciqaab badan wabaal waa waa waa waa halaaga wabiilaa halaag iyo ciqaab badan ayaanu qabannay oo